siyaasadda arrimaha dibadda waxa tiirnexoo u ah deris wanaag isxaqnimo iskaashi dhaqan dhaqaale iyo ilaalinta nabadkooda noloshaha gobolka iyo adduunkaba somalilan waxaa fulinaysa cid kasta gacan iyo saaxiibtinimo dhammaan gobolka iyo caalam waxaan xoojinnay siyaasadda arrimaha ee ku jahaysan qaaradda afrika aragnaa in baadgoobka ictiraafka somalilan xooggiisa la saaro dalalka afrika waayo waxa layidhahaa oobi abdow waxaanu caddaynaynaa waxaan u caddaynaynaa afrika in somalilan ku dhisan xuduudihii gurisiga adiga iyo sharciga u yaalla ururka midooda afrika shuruudihii looga baahnaa in uu dal jiri oo qaranil ahaado xukuumaddu waxay adeen wax ku oola oo lagu dardargelinayo xiriirka beesha caalamka oo waxaad la socotaan wufuudda tirada badan ee kusoo qtaasi waxay marag u tahay dardargelinta iyo xoojinta siyaasadda arrimaha waa hadalka soomaalilan iyo soomaaliya waxaa muuqata in caalamku badankiisu garwaaqsaday in la joogo wakhtigii la kala gaahaa somalilan iyo soomaaliya walaalayaal soomaaliya iyaga oo laba dal ah oo ingiriis kala gumaysan jireen ayay midoobeen lixdankii soddon sano oo toban sano dal ku jireen labaatan saagana ciil iyo isqabqabsi iyo cadho ahayd ayay midaysnaayeen dhexa way buntay siddeed iyo labaatan sano ayay kala maqan yihiin ragga maanta muqdisho ka taliya ee farmaajoya khayraa waxaanu u sheegaynaa bal caqliyadooda siddeed iyo labaatan sano ayay labada dal kala maqan yihiin dadka maanta noole labada dal ku nool qofka konton jirka ah ee somalilan joogaa wuxuu galaadaystay iyadoo somalilan dagaal ku jirta oo iska xoraynaysa hadimadii iyo khasaarihii gaadh waxay ku soo ceshatay xoog iyo dhiig iyo waxay ninka maanta muqdisho jooga konton jirkii maba yaqaana somalilan midnimadii horena uu xusto carrubu ku ahaa wuxuu ku garaadaystay somalilan iyo soomaaliya oo dagaalamaya iyagoo kala maqan dadka maanta muqdisho ka taliya waxaanu leenahay intii aad gaadhsiiseen dhibaato somalilan wax ka culus oo ka hawl badan oo nagaga khasaaro badan siddeed iyo labaatanka aynu kala maqnayn ee aad caalamkala haydeen ma xoroobi karaan ma ictiraafayno waa qayb naga mid ah ma caqlibaha maanta lafta kala bogsatay la yskuma kabo dadka soddon sano kala maqnaa waa aya cidla waan isku geenaya qasab baan isku keenaya danta somalilan iyo afrika iyo geesku waxay ku jirtaa in labadaa dal ay noqdaan laba dal oo xor oo walaala ah oo soomaali laga yaabaa boqol sano konton sano ka bacdi ay soomaaliya soo hilowdo iyada oo mid walba sharafteeda iyo kalamadeeda leh sidaa soomaaliya waxay door bidaysaa in mushkilada ka dhaxaysa somalilan maaliya siddeed iyo labaatan sano oo ay kala maqnaayeen iyo toban sano oo dagaal ah oo dhiig badan ku daatay in mashkilada maanta lagu dhammeeyo xal nabada somalilan waxay waaye arag u tahay ragga colaadaha iyo dhibaatada colaaduhu leeyihiin sidaa darteed waxay kula talinaysaa ragga maanta muqdisho ka taliya iyo kuwa lacaq in la gaao sidii si nabada mushkiladan labadal lagu kala guri lahaa ee ay u noqon lahaayeen laba dalo xora walaala ah dadka isugu dhow wada baayac mushtareeya wada noolaada isu xiisa inta colaad iyo fidmo laga dhex wada labada dal sidaa darteed waxaanu kul waxaanu ku taagana waddada ah waa in wadahadal lagu dhammeeya mashkilada taagan somalilaadna ciidna magaalagama ahaa xorriyaddeeda kay ku soo gardaroodana gacan biray wax kaga qabanaysa iskaashiga dalalka gobolka shacabka somalilan waxay diyaar u yihiin inay door weyn ka qaataan isbeddelka dhaqandhaqaale ee ka socday geeska afrika iyagoo ah ka mid ah daalka qaybtooda si xor iyo karaama lagu qaadanaya somalilan ka socda geeska afrika ee dimuqraadiyad leh ee horumar dhaqaale leh ee iskaashi leh cidna magar waraahe waxay ka soo qaybaysaa iyadoo dal xor ah oo somalilan la yidhaahdo ah ninka taa indhaha ka laliya ee soomaalilan arki waaya ka uu yahayba hore u maro oo wada gaadho la-aanteed gobol hore mari maayo somalilan waa qaran madax bannaan ee xaqiiqa jirta geeska afrika waa qaran ku leh qaybintiisa iyo miisaankiisa dhammaan go'aamada isbeddelka ka socda gobolka geeska afrika dhowaan waxaynu maqalay in la samaynayo na ciidamo nabadgelyada badda cas waxaan us- waxaan la yaabanahay ragga istaraatijiiska ah ee fikradda leh ee ama ciidan ama siyaasiina ee gobolka ka tirsan ee doonaya badda cas nabadgelyadeeda xoojiyaan ama ay kaashadaan ee somalilan oo leh inta ugu badan dalalka afrika marka laga reebo meelaha yaryar qaarkood dalka ugu badan ee badda cas le xeebta ugu faraha badan siddeed boqol iyo konton kilomitir oo xeebta badda casa somalilan baa leh somalilan marka laga tixgelin waayo ciidamada badda cas xaggee baa loo wadaa miyaa laga maarmi karaa intaa mise somalilan cidda kaga qaadisa xuquuqeeda ee dalkeeda u talinaysa waa arrin la yaab leh waxaan leeyahay in la abuurayo iskaashi badda cas ku samaysan somalilan u nahay inaanu cudurba nabadee kala shaqayno aqbalisa mayno inaanu madaqada geeska afrika badda cas wixii nabadgelyaha laga qabanayo